lamaanayaasha caruurta iyo waalidka soogolootiga ah ayaa dadkooda ay jecel yihiin si fudud ula midoobi kara iyagoo ka faa-iideysanaya barnaamij cusub oo ay daahfurtay dowladda kanada xubnaha qoysaska ee dibadda ku sugan ee u socota dacwad ay kula midoobayaan ehelkooda ku sugan kanada ayaa hadda dalban karaa fiisa booqasho oo ku meel gaara beddelkii ay sugi lahaayeen inta laga aqbalayo dacwadooda imaanshaha kanada sidaasi waxaa sheegay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga kanada shon fraser nidaamka cusub ayaa wasiirku ku sheegay inuu adeegsanayo hab horumarsan oo aqoonsanaya in qofka uu yahay mid dib u dejin ka sugaya kanada sidaa darteedna si dhaqso ah loogu ogolaanayo fiisaha booqasho ee kumeel gaarka ah labada kiis ee kale ah in qofka uu dib u dejin ka sugayo kanada iyo inuu dalbado fiisa booqasho oo kumeel gaar ah ayaa lagu sheegay inay yihiin laba shay oo aanan iska hor imaan doonin wasiirka ayaa tilmaamay in heerka ansixinta fiisaha booqasho ee kumeel gaarka ah ee lagu dhawaaqay jimcihii uu gaarayo sideed iyo sagaashan boqolkiiba inta badan in ay midoobaan qoysasku waxay qaadataa sanad iyo ka badan balse tallaabadan ayay dad badan u arkaan in ay soo dadejin karto in qoysasku ay isku yimaadaan xilli hore si kumeel gaar ah waatan nimco cabdi oo kamid a dadka soo dhaweynaya barnaamijkan cusub barnaamij fiican waaye haddii sida loo fiirinayo ee familiga isku keenayaan waa processka ay sugayaan responserka oo ninka ama familiga dhan wada guud caruurta waxan ay wada sugayaan inay soo booqan karaan dadkooda inta u jooga aaday u fiican tahay ay hadhowtana noqon karaan processkeeduna wali sii sugi karaan tasaalan waxa ah hadii maanta naagta responser garanaysa inta ay joogto iyadoo urle ee inta timaado ninkii ilmaha aysa arkeen laba sano wax kiisas saas camalaa dhacaanoo hoolda la geliyo taas camal hadduu odayga soo booqan karo naagtiisii cunugiisa waa fiican taha haddana noqon karo oo proseskiisana wax ka gaaraynin oo sidiis usii wadanayo meeshiisa kasii qabsanayo inta laga keenayo wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga kanada shon fraser ayaa sheegay inuu rajeynayo in muddada helista fiisaha booqashadu ay qaadan doonto ilaa soddon maalin sidoo kale wasiirku wuxuu tilmaamay in dadka ku imaanaya dalkan fiisaha kumeel gaarka ee booqasho la siin doono warqad u ogolaanaysa inay shaqaystaan muddada ay booqashada ku joogaan wuxuu xusay inuu fahamsan yahay muhiimadda ay leedahay in ay awood u yeeshaan inay dhaqaale ahaan taageeraan nafsadooda iyo qoysaskooda muddada ay halkan joogaan xuseen nuur xaaji v o a toronto